xadiidka culammada qaarkood oo markaa daciifiyeyna waa jiraan waxaa ka mida imaam axmed ibnu xambal oo waxau yidhi xadiisku waa munkaro xadiiska waa inkiray sida talkhiiska iyo tahdiibu sunanka labadaba ku sugan waxaa ka mida culammada kale daciifisay ibnulqayim aljawsiya isaguna tahdiibu sunanka ayuu isagoo xadiiska ku daciifiyey ibnu turkumaani baa isaguna jawharu naqi ayuu ku daciifiyey albani baa isaguna irwaaga xadiiska ku daciifiyey muxaqiqa kitaabkuna waxa uu ku tegayaa samiir azuhayri inuu xadiisku munkar yahay waxaanu odhanayaa waa sida qawaacidda cilmigae xadiisigii ay keensanayso sidaa iyadoo mufasala ku arki doonto insha allahu kitaabkan asalkiisa asalkiisana wuxuu u jeedaa takhriijka muwasaca ah ee uu kitaabka u sameeyey buluuqa marka xadiikani calaa sabiili fardi hadduu asaxo waxa uu tilmaamayaa in nebigu sala allahu alayh wasalam u idmay ummu salama habeenkii leylatu naxri inay sii socoto inuu u idmay qadarkaana wax ishkaali markaa waxba kuma sugna oo sawdaba waynagii aragnay in loo soo idmay dumarkana waxa weeye markaa dacafada ayaa markaa ictibaar loogu tiriya waxaa kaloo uu xadiisku sheegaya jamratulcaqaba inay tuuratay intaan waagu dilaacin ka hor oo isla markaa haddana ay tagtay oo markaa baydkii markaa ay dawaafkiisii ay qabatay markaa qadarka dambe oo bimacnaa jamratulcaqaba inay markaa qofkii macduurkaha inuu tuuranayo intaan waagu dilaacin ka hor ayaa hadduu xadiidku asaxo laga deliishanaya xadiiskii hore ibnu cabbaas aynu soo aragnayna waxa uu tilmaamayay laa tarmuu aljamrata xataa taluca shamsu ubayniya laa tarmu ljamrata xataa taluca shamsu inamadaydii yaryaraayow ha tuurannina jamratulcaqabo ilaa qorraxdu ay soo baxdo ha tuurannina marka hadduu asaxo xadiiska caa'isho sixadiisaa laysku haystaa ee culammada qaarkood waa daciifinayaanoo waxay leeyihiin idiraab baa ku jiro xadiisku waa isbaraanbariyo cillooyinka lagu daciifinayo idiraab baa ka mida oo mar waxaa la leeyahay fajriga ka hor bay tuuratay mar waxaa la leeyahay markaa waxa weeye markaa yacni qorraxda ka hor bay tuuratay mar waxaa la leeyahay markii waxa weeye ay tuuratay beydka dawaafkiisa ay qabatay yacni adigu calaa kulli xaal siiqooyin markaa kala duduwan buu xadiisku markaa yacni tilmaamaya marka waxa weeye idiraab baa ku jira baa culammada qaarkood markaa ay yidhaahdeen hadduu asaxo waxaa laga qaadanayaa xadiiska markaa yacni ibnu cabbaas iyo xadiiskan in nawcan maa tacaarud ka dhaxeeyo siyaalaha culammada qaarkood ay ku kulmiyeenna waxaa ka mida inay markaa yidhaahdeen xadiiska laa tarmu ljamrata xataa tatluca shamsu waxaa lagu xambaarayaa yacni markaa nadbi sunna lagu xambaarayaa xadiiska yani markaa xadiiska markaa caaisha ee markaa sawde markaa tilmaamaya inay markaa tuuratay goor hore iyo in ummu salama ay tuuratay markaa waxa weeye goor waagii ka horraysa yacni markaa waxa weeye kuwaana waxaa lagu xambaarayaa jawaas bannaanaanshaa lagu xambaaraya kaasi waa qowl waxaa kaloo lagu jamciyey in la kala farqinayo ruuxii macduurka ahaa ee isagu taagta daraa iyo qofka markaa taagta daranka wada oo la odhanayo qofka taagta daran laftiisu waa tuuran karaa waagu intaanu dilaacin ka hor ha yeeshee ruuxa markaa isagu markaa xoogga leh ee waxa weeye markaa ruuxa taagta daran isagu wada iyagu waxay tuuranayaan un goortii markaa xilligii la tuuran jiray ayuunbay tuuranayaan oo marka qorraxdu soo baxda dabadeedunbay tuuranayaan marka hadalkan ubayniya laa tarmu ljamrata xataa tatluca shamsu inamadii markaa la socday markaa dadka dacafada ah ee markaa waxa weeye iyagu markaa weheliyey kuwaasaa lagu leeyahy idinku ha tuuranina ee waxaa tuurataan markay qorraxdu soo baxdo inay sawda tuuratay waxa weeye waagu intaanu dilaacin ka hor inay tuuratay iyo in waxa weeye umu salama haddii ay ka sugnaatay yaduna ay tuuratay intaan waagu dillaacin ka hor mid waxa weeye nebiga sala allahu alayh wasalam ka qarsoomi karta ma aha nebiguna markaa ma inkirin sala allahu alayhi wasalam waxaa lagu xambaarayaa arrinka noocaasi inuu taqriir yahay oo loo sugay taqriirka caynkaase markaa la sugayna waxa uu tilmaamayaa jawaas baa laga qaadanayaa oo nebigu kama aamuseen arrinkaasi haddaanu u bannaanayn yacni markaa dumarku inay tuurtaan intaan waagu dillaacin haddii aynay u bannaanayn nebigu kama aamuseene waa ku inkiri lahaa marka waxaa la kala saarayaa inamadii waday dadka markaa yacni dacafadee taagta daran iyo dadkii dacafadaa laftoodii kuwii taagta daraa iyagu waagu intaanu dillaacin ka hor inay tuurtaan waa u bannaan tahay laakiin markaa waxa weeye inamada wada wa kadaalika ciddii aan cudurdaar lahaynee wadaana waa la mide iyagu waxa weeye waago iyagu markaa waxa weeye qorraxdoo soo baxda mooyaane markaa mar kale ma tuuranayaan yacni labadaa dariiqo ayaa markaa culammada qaarkood ay ku jamciyeen oo isugu keeneen sawdana markaa inay tuuratay waagaan dillaacin iyada waa ka sugan tahay yacni markaa umu salamana xadiidkana caaishaa ku soo arooray xadiidka toddoba boqol iyo siddeed iyo konton waa can curwata ibni mudarisin radia allaahu canhu saxaabiga curwat bnu mudaris la yidhaahdo ilaaha raalliha ka noqdee qaala wuxuu hi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay waxa uu yidhi man shahida salaatanaa haadihi man shahida kii xaadiray oo ka soo qayb galay salaadayada tan ah yacnii bilmusdelifati buu u jeedaa musdelifo lagu tukanayo waa salaaddii subaxe salaadda subax ciddii markaa xaadirtay ee musdelifo aanu ku tukanayno nagala qayb gashay oo fa waqafa macanaa la jidhkayaga markaa musdelifo isla taagay oo la joogay xataa nadfaca ilaamaa iyo waxa weeye aanu markaa yacni iska shubayno bimacnaa aanu ka soconayno ilaa aanu musdelifo ka tegaynana nala joogay waqad waqafa walxaal qad waqafa uu istaagay bicarafata carafana uu istaagay qabla daalika intaanu markaa halkan noogu imanoo salaadan ka soo qayb gelin ka hor leylan aw nahaaran ama leylan aw nahaaran ama habeen ama maalin goor ama habeena ama maalina horteedna carafa istaagay oo maalintii isagaalaadka ama habeenkii waxa weeye tobnaadka ee qadar ka midana yacni istaagay carafa faqad tama xajuh kaa xajkiisi waa dhammaystirmay wa qadaa tafathahu nusugiisiina waa gutayoo bimacnaa haalibkiisi iyo mucdamkiisii buu gutay baa laga tilmaamaya rawaahu alkhamsatu shanta ayaa soo wariyey afarta asxaabu sunan iyo imaam axmed wa saxaxahu tirmidiyu tirmidina xadiidka waa saxiixiyo waa ku sixaa xukmiyey wa bnu khusaymata ibnu khusayme laftiisuna xadiidka waa saxiixiyey wa qadaa tafathahu waxaa markaa tafadka la yidhaahdaa wasakhda ayaa la yidhaahdaa waxaana markaa laga tilmaamayaa inuu timo jaranayo oo markaa timo jarashada markaa uu jaranayo oo ciddiyaha iska gurayo waxyaalaha noocaasa ee markii hore ka mamnuuca ahaa inuu markaa gutay ayaa markaa laga tilmaamaya xaaladdaa lafteedana la gudan maaye marka jamratulcaqaba la tuuro dabadeed baa markaa la gudanaya bimacnaa waxaa loo jeedaa shay markaa yacnii mucdamkii ama haalibkii marka ay tageen ama bacdi ka mida ay tageen in taam yacni markaa lagu magacaabo xajkina kuma dhammaystirmin iyada oo markaa la istaagay carafa oo haddana musdelifo markaa habeenkii lagu nagaaday intaa keliya xajku kuma dhammaan waayo arkaantii xajka qaar ka mida ayaa maqan ee waxaa laga tilmaamayaa mucdamkii xajku ugu weynaa ee la'aantu aan xajiraynin ee aan la istidraaki karayne laga daba tegi karaynin waa gutay baa markaa laga tilmaamaya marka waxa weeye shayga mucdamkiisii in tamaam lagu itlaaqi karo ayaa xadiidka laga deliishadaa oo laga qaataa wa qadaa tafathahuna waxaa looga jeedaa bimacnaa wuxuu ku dhowaaday inuu markaa tima jarto oo markaa waxa weeye nusugii tima jarashada iyo wixii la mida taana inuu la yimaado waa ku dhowaaday baa markaa la yidhi shay markaa qurbiga iyo dhowaanshaha lagu dhowaaday inuu markaa shaygii dhacay in lagu tilmaamo ayaa taana laga qaadanayaa yacni qad qaamat isalaatu ay qaruba qiyaamuha markaa noocaas oo kale markaa weeye xadiidkan waa xadiid saxiixa weeye culamo badan ama a'imo badan baana saxiixiyey culammada markaa saxiixiyey waxaa ka mida siduu sheikhuba inoo sheegay tirmidi iyo ibnu khusayma tirmidi waxa uu yidhi markaa waa xadiidun xasanun saxiix ibnu khusayma saxiixiyey oo saxiixiisa ku soo wariyo wax cilla ana aanu sheegin ibnu xibbaan baa isaguna saxiixiisa ku soo wariyo wax cilla aanu sheeginoo isaguna waa saxiixiyey xaakim baa saxiixiyo waxau yidhi xadiidun saxiixun calaa sharti kaafati a'immati alxadiid culammada markaa a'immatulxadiidka dhammaantood shardigooda xadiidkani waa ku ansaxay dahabi baa isaguna u taqriiriyey daaraqudni baa isaguna xadiidka saxiixiyey sida talkhiiska iyo naylka labadaba ku sugan waxaa kaloo saxiixiyey qaadi abubakar ibnulcarabi iyo shartu saxiixayn buu ku saxiixiyey sida talkhiiska iyo naylka labadaba ku sugan cabdulxaq ilishbiili ayaa xadiidka saxiixiyey sida axkaamu suqraa ku taalla nawowi baa xadiidka saxiixiyey sida sharxulmuhadabka saddex meelood oo ka mida ku taalla yacni waxaa kaloo xadiidka markaa saxiixiyey albani oo isaguna irwaa'ulkhaliilka iyobuu ku saxiixiyey yacni markaa sixaaxa sunanka waadici baa isaguna xadiidka saxiixiyo waxau idhi haadaa xadiidun saxiixun calaa sharti shaykhayn marka calaa kulli xaal xadiidkani waa xadiid saxiixa curwatu bnu mudaris waxau ahaa nin markaa taa'i ah oo qabiilada tayi la yidhaahdo ayuu ka mid ahaa markaa nebiga sala allahu alayhi wasalam oo salaaddii subax markaa doonaya inuu u baxo ayuu markaa yacnii kula kulma ayuu la kulmo u yimi markaasuu yidhi rasuulkii ilaahayow waxaan ka imi min jabalay tayi'in yacnii labadii buuroodee nimanka tayi' la yidhaahdaa ay degi jireen ayaan ka imi buu yidhi labadii buurood ee tayi' nimanka la yidhaahdaa ay degi jireen bimacnaa salma iyo ajaa labadaa buurood markaa magacyadooda sidaasaa la odhan jiray baa la yidhi salma iyo aja ayaan ka imi yacni markaa waxaa aklaltu yani raaxilatii wa atcabtu nafsi raaxiladayda iyo daabadda aan fuushanahay waan daaliyey buu idhi sidaan u soo roorayey yacni naftaydana yacni tacab iyo daal baan u sababay yacni markaa bacaad ma jiro hadduu jirana markaysagaa waan istaagay buu yidhi yacni wax xaja ma leeyahay buu yacni riwaayaadka qaarkood waxay sheegayaan yacni waxa weeye yacni markaa waxa weeye yacni xablan qaarna jabalan yacni markaa lafdiga markaysaga xablan aw jabalan xablina waxaa la yidhahdaa bacaadka ciiddu marka ay tuuran tahay ay markaa dheer tahay jabalna waxaa la yidhahdaa markaa buurta markaa dhagxanta leh ayaa la yidhaahdaa marka waxa weeye yacni meel bacaadi ma jirto ama meel waxa weeye taagani ma jirto lafdiga kalena wuxuu noqonayaa meel buuri ma jirto hadday jirtana waan istaagay bimacnaa waxa weeye meesha la istaagayo yacni inaanu caynteeda si fiican u garanayn baa laga markaa fahmi karaa wax xaja ma leeyahay buuli markaa nebigu wuxuu u jawaabay yacni haa waad leedahay markaa oo keliya marka isaga uuma jawaabina hadal ka caamsan oo xukum ka caamsan laga deliishan karo ayuu nebigu ku jawaabay oo waxa uu ku jawaabay kii salaada markaa subaxa nagala qayb gala musdelifana ilaa aanu ka dhaqaaqno markaysagaa nala jooga yacni nala jooga horena carafe isu taagay goortaa u istaagay ha ahaato maalintii carafaad ama ha ahaato habeenkii markaa yawmu yacni leylatu naxri yacni maalinta markaa yawmu naxriga habeenkeedii tobnaad ee ay markaa soo geli doonto yacni markaa waxa weeye carafo markaa yacni labadaa kuu doono ha istaago ama habeen ama maalin xajkiisii waa dhammaystirmay lafdi kale waxaa ku soo arooray faqad atama xajahu xajkiisii wuu taam yeelay oo waa dhammaystiray markaa waqadaa tafathahu marka waxaa laga qaadanayaa in waxa weeye carafo markaa istaagga la istaagaa inay caam ku tahay oo ku sii daysan tahay maalinta sagaalaadka gelin hore iyo gelin dambe labadaba iyo waxa weeye habeenka markaa yacni leylatu naxriga sidaas ayaa laga deliishanayaa oo nebigu sala allahu alayhi wasalam waxa uu ihi waqad waqafa bicarafata qabla dalika leylan aw nahaaran nahaarkana waxaa la yidhaahdaa yacni waxa weeye waa maalintii oo dhan weeyi marka maalintii gelin hor iyo gelin dambe labadaba waa leedahay waxaa deliil ugu sugan yahay axmed ibnu xambal iyo siday ku tageen oo odhanaysaa hadduu gelin horaadka carafa istaago oo uu dabeedna markaa iska tago rukunkii waa gutay oo ruknigii markaa carafa wuquufkii carafaad waa u sugnaaday oo xadiidkan iyo deliishanaya deliil baa ugu sugan deliil ayaa ugu jira baynamaa markaa jamaahiirtu ay odhanayaan haddaanu geli carafa istaaggeedu waxay ka bilaabantaa gelinka dambay ka bilaabantaa ba hadduu gelinka hore intuu istaago iska tago is aanu gelinkii dambe sugin carafa wax istaag la yidhaahdo uga sugnaaday ma jiro ruknigii waa ka maqan yahay yacnii imaam axmed ibnu xambal se wuxuu leeyahay maya ruknigii waa u sugan yahayoo yacni waxa weeye waa miduu carafa istaaggeedu aanu ku gaar ahayn gelin dambeedkoo keliya waxa uu leeyahay shaki ma laha inay fadli badan tahay gelinka dambe in la istaago siduu nebiguba sala allahu alayh wasalam gelinka dambe isu taagay oo waayo markuu subaxnimadii ka dhaqaaqay mina waxa markaa yacni uu tegey meesha namiro la yidhaahdo ayuu markaa degey marka halkaas oo namirana waa ka baxsan tahay carafo xuduuddeeda waa ka baxsan tahay marka halkaas ayuu nebigu sala allahu alayh wasalam ka khudbadeeyey duhur iyo casarna iyagoo jamciyo jamcu taqdiima ayuu nebigu ku tukaday sala allahu alayh wasalam markii waxa weeye uu tukaday dabadeed ayuu carafo markaa galay dabeedna buurta markaa yar markaa hoosteeda ee carafo barhtankeeda ku taalla ee jabalu carafo la yidhaahdo ama jabalu ilaal la yidhaahdo ilaal calaa wasni hilaal buurtaa hoosteeda ayuu markaa istaagay waxaanu markaa rakuubka ayaanu markaa saarnaayo nebigu sala allahu alayh wasalam kama degin halkaasuu ku ducaysanayey halkaas ayuu markaa nebigu sala allahu alayh wasalam ku ducaysanayey waana lagu hadhiyey halkaasoo markaysagaa go' iyo wax la mida ayaa markaa nebiga lagu hadhiyey sala allahu alayhi wasalam marka taasna waxa markaa yacni ay ku tusinaysaa ilaa intay qorraxdu ka dhacaysana nebigu markaa sidaas ayuu ahaayoo ducadaas iyo dikrigaas ayuu waday yacni dikriga iyo ducada ayuu markaa waday marka inay fadli badan tahay gelindambeedka in la istaagaa taasi waa shay kale laakiin ruknigu waxa uu ku sugnaanayaa uun yacni markaa carafo un in la istaago maalinta sagaaloodka ama gelin hore ha la yska taago ama gelin dambe ha la yska taage wakadaalika in habeenkii la istaagana waa ku sugnaanaya walow maalintiiba yaanu istaagin hadduu maalin keliya istaago habeenkii aanu istaagin iyo hadduu habeenkoo keliya istaago haddii maalintii gelin horeedka uu istaago ama gelin dambeedka uu istaago mid walba wuquufka carafa waa ugu sugnaanayaa maalinta bartankeeda badankeeda inuu joogana maalinta badankeeda inuu joogana sharti ma aha ee waxa weeye qadar yar oo maalintii ka mida hadduu joogay wuquufkii carafa waa u asaxay ha yeeshee culammada badankoodu waxay markaa leeyihiin oo intaas ku sii darayaan wuquufka carafa iyagoo ku khasisay markaa gelin dambeedka ama habeenkii waxay kaloo ku darayaan yacni waa in markaa la joogaa bay yidhaahdeen yacni maalintii markaa gelin dambeedkii habeenkii wax ka midina waa inuu raaca oo qorraxdu intay ka dhacayso waa in markaa waxa weeye markaa la joogaa carafa ee haddii waxa weeye qorraxdoo weli aan dhicin uu carafa ka baxo dibna aanu ugu noqon waxa weeye markaa wuquufkii carafa waa u sugnaadoo ruknigii baa u asaxay ha yeeshee waajib waajibaadkii xajka ka miduu ka tegey maadaama waajib waajibaadkii xajka ka mida uu ka tegey waa in waxa weeye markaa uu la yimaadaa markaa yacni dhiig waa inuu la yimaadaa yacni damu jubraan ayaa ku waajibayay markaa yidhaahdeen oo xadiiska markaa laga yacni markaa ayaa ku waajibayay markaa yidhaahdeen oo markaa laga qaatay bay yidhaahdeen adilada yacni markaa tilmaamaysa yacni markaa waxa weeye nebigu sala allahu alayh wasalam ilaa qorraxdu intay ka dhacaysay inuu joogay yacni markaa adiladaas yacni markaa caamka ah ayaa laga qaadanaya khuduu canii manaasikakumna nebigu waa yidhi sala allahu alayh wasalam waxaa kaloo xadiidkan markaa culammada qaarkood ay ka deliishadeen mabiidka musdelife lagu nagaanayaa habeenka tobnaad inuu yahay markaa rukni inuu yahay baa culammada qaarkood ka deliishadeen wajhul istidlaalka ay uga deliishanayaana waxay tahay yacni nebigu sala allahu alayhi wasalam ma odhan oo keliya kii carafo istaagay ama habeen ama maalin xajkiisu waa dhammaystirmay laakiin waxa weeye waxaa lagu lamaaneeyey yacni markaa musdelifo joogitaankii la joogaayey man shahida salaatanaa haadihi bilmusdelifati fawaqafa macanaa xataa nadfaca waxaa lagu lamaaneeyey taas yacni markaa carafo joogitaankii markaa la la la la istaagaya istaaggii la istaagaya lagu sugnaanayay maalinta sagaalaad ama habeenka waxa weeye tobnaad wax ka mida taasaa markaa lagu lamaanayay marka taa waxaa laga qaadanayaa inay iyaduna rukni tahay oo aan la'aanteedu wax xaji aanu asaxaynin yacni taas iyadaabay ka deliishadeen weliba riwaayaadka xadiidka yacni riwaayo ka mida waxaa ku soo aroortay waman lam yudrik jamcan waman lam yudrik jamcan falaa xaja lahu kaan markaa waxaa weeye musdelifo soo haleelinoo soo gaadhinna innaba wax xaja ma laha kaas yacni riwaayadaana waa ka deliishadeenoo waa ka cuskadeen marka culammada qaarkood baa waxay ku tageen in waxa weeye markaa musdelifo in lagu nagaadaa inay tahay habeenka tobnaad in lagu nagaadaa inay tahay rukni arkaanta xajka ka midoo aanu la'aantii asaxaynin waxaana sidaas ku tegay shan taabici ayaa laga soo naqliyo xasanulbasri iyo aswad iyo nakhaci iyo ay ka mid yihiin waxaa kaloo sidaa ku tegay shaaficiyada xaggeeda marka laga eegana yacni imaamka imaamul a'imma la yidhaahdo ibnu khusayma ayaa ku tegey waxaa kaloo ku tegay ibnu binti shaafici ninka la yidhaahdo min asxaabi wujuuha shaaficiyada ka mida oo la yidhaahdo ibnu binti ibnu binti shaafici inantii shaafici markaa yacni ninka ay dhashay kaasina waxa weeye isaguna ra'yigaasuu ku tegay oo waxa uu yidhi musdelifo in lagu nagaadaa rukni weeye wax markaa ka ansaxayaa ma jiro haddaanu markaa musdelifo ku nagaanin habeenka waxa weeye tobnaad yacni markaa haddaanu ku nagaanin wax markaa yacni ka ansaxayaa ma jiro oo xaj ma laha masalada mabiidka musdelifona waxaa ku sugan saddex qowl baa ku sugan qowl odhanaya rukni weeyaan iyo qowl labaadoo odhanaya rukni ma ahee waajib weeyaan oo haddii laga tago yacni xajkii qofka waxa weeye waa u ansaxayaa ha yeeshee dhiig markaa kabitaanaa ku waajibaya iyo qowl saddexaadoo odhanaya maye sunnaba weeyaan markaa in lagu nagaadaa yacni habeenka tobnaad musdelifo in lagu nagaadaa waa sunne hadduu ka taga dhigina ku waajibi maayo xajkiisina waxba uma dhinna saddexdaa qowl ayaa mas'alada ku jira shaykhulalbaanina raxmatullaahi calayhi waxa uu doortay oo arjaxay qowlka odhanaya rukni weeyaan oo waxa uu yidhi waxa ugu quwo badan qowlka markaa rukninimada tilmaamaya oo mabiidka musdelifo lagu nagaadaa habeenka tobnaad rukni weeyaan ayuu manaasigtiisa markaa ku sheegay yacni markaa sidaas yada ah ayuu markaa tilmaamay adigu calaa kulli xaal riwaayada se la soo wariyay ee tilmaamaysa waman lam yudrik jamcan falaa xaja lahu riwaayada markaysagaa culamo badan baa daciifisay oo markaa ku sheegtay riwaayadaasi inaynay asixin cuqayli shiikha la yidhaahdaana waxa uu ka qoray kitaab markaa musannafa juz buu ka qoray oo ku caddaynaya riwaayada munkarnimadeeda ku caddaynayo ayuu ku qoray sida subulusalaamkuba markaysagaa uu tilmaamayo marka calaa kulli xaal haddii waxa weeye markaa riwaayadaasi aynay sugnayn waxaa lagu xambaarayaa un waajib marka inay tahay baa lagu xambaarayaa musdelifo negaanshaha lagu nagaada xadiidka toddoba boqol iyo sagaal iyo konton wa can cumara cumar waxaa laga soo wariyey radia allaahu canhu qaala inuu yidhi ina almushrikiina mushrikiintu kaanuu waxay ahaayeen laa yufiiduuna qaaraan markaa iska soo shubin yacni markaa musdelifo negaansha musdelifo markaa yacni qaar aan iska soo shubin bay markaa ahaayeenoo ka imanin xataa tatluca ashamsu ilaamaa ay qorraxdu soo baxdo kama iman jirin wa yaquuluuna waxay odhan jireen ashriq habiiru ashriq markaa caddow oo bimacnaa waxa weeye nuurka iyo ilayska qorraxdu ha ku qabto habiiru ayaa habiiru buurta habiir la yidhaahdaa yacni habiir buurta la yidhaahdaana waa buur markaa waxa weeye yacni markaa ku taalla yacni musdelifo xagga markaa waqooyi markaa ka xigta minana markaa xagga markaa bari ka xigta buuraha makana waa buurta ugu weyn nin habiir la yidhaahdo ayaa degi jiroo isagaa loogu magac daray waana acdamu markaa jibaali maka markaa buurta habiir la yidhaahda ee caddow oo ilayska qorraxdu markaa ha ku qabto oo sharaqat ishamsu haddii la yidhaha qorraxdu waa soo baxday weeyi ashraqat ishamsu haddii la yidhahdaa qorraxdu way ilays bay bixisayoo yacni nuur bay bixisay weeye markaa shuruuq iyo ishraaq baa kala duwan ishraaqu waa ilayska shuruuquna waa soo bixitaanka qoraxdu soo baxo soo baxdo marka ashriq caddow oo bimacnaa nuurka qoraxdu ha ku qabto habiiru ayaa habiiru waxay ku dari jireen weliba kaymaa nagiira si aanu markaysaga yani markaa usoo yani yani si aanu markaa waxa weeye fardaha aanu usoo kicinno ama waxa weeye si aanu markaa rawaaxisha iyo markaa yani daabadaha aanu saaranahay si aanu usoo kaxayno yani markaa caddow wa ana nabiya khaalafahum wa ina nabiya sala allahu alayh wasalama nebiguna khaalafahum waa khilaafay markaa mushrikiintii uma afaada dabeedna markaa waxa weeye waxa uu yani isa soo shubay qabla an tatluca shamsu intaynay qoraxdu soo bixin ka hor rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa saxiixiisa xadiidka ku soo wariyey xadiidkanna waxa uu tilmaamayaa mushrikiintu inay sugi jireen oo musdelifa ay ku sugnaan jireen mashcarulxaraamka ilamaa iyo qoraxdu intay ka soo baxayso inay ku sugnaan jireen oo aynay soo dhaqaaqi jirin nebiguna sala allahu alayh wasalam inuu khilaafay oo iyadoo qoraxdu aan soo bixin in markaa ay uu nebigu sala allahu alayh wasalam uu soo dhaqaaqay taas iyadaa baa laga qaadanaya marka wuxuu ku khilaafay markaa sugnaanshihii ay ku sugnaan jireen musdelifa ama mashcarulxaraamka ilamaa iyo inta qoraxdu ka soo baxayso waayo nebigu wuxuu ka soo kici timay iyadoo weli qoraxdu aan soo bixin laakiin arladu si fiican ay u caddahay wuxuu kaloo markaa ku khilaafay yacni waxay ahaayeen halkaa markay ku sugan yihiin mashcarulxaraamka qaar waxa weeye aabbayaashood iyo sharaftooda aad uga sheekeeye ayay ahaayeen oo aad aabbayaashood u xusa markaa nebiguna sala allahu alayh wasalam sidii ilaahayba u amray yacni markaa xuska uu ilaahay xusaayo ayuu markaa samayn jiray oo taana waa ku khilaafay fadkuru llaha kadikrikum aabaa'akum yacni waxa weeye markaa ilaahay xusa baa la yidhi yacni markaa xus la mida xuska aabbayaashin xusaysaan oo sida aabbayaashin aad ugu sheeg sheegaysaan ee markaa aad ugu xusaysaan yacni waxa weeye markaa waxaa u xustaan yacni markaa ilaahay u xusa oo yacni iska dhaafa markaa xuskan badane markaa aabbayaashin aad xusaysaan macnuhu sidaas iyada ayuu markaa u dhacaya waxaa xadiidka laga qaadanayaa in gaalada markaa la khilaafo waxyaalahay la khaaska yihiin oo la gaarka yihiin in lagu khilaafo oo tashabbuh aan gaalada loola imanin oo xataa waxa markaa lala samaynaayo yacni nebigu wuxuu ku khilaafi jiray kayfiyada iyo qaabka ay u samaynayaan yacni waxyaalaha qaarkood wuxuu ku khilaafi jiray asalkaba oo shaygay la yimaadaan waaba ka tegi jiray allaahuma ilaa shaygaasi inuu yahay markaa shay waxa weeye dee aan laga tegi karaynin inuu yahay mooyaane wuxuu kaloo markaa samayn jiray shayga waxa weeye asalka marka uu ku raacayo xataa waxaa dhici jirtay kayfiyada qaarkood inuu ku khilaafo waxyaalaha qaar kayfiyadiiyo qaabka loo samaynayo inuu ku khilaafo tan oo kalaaba ka mida musdelifo negaanshaha lagu nagaanayo waa lala samaynaya siday gaaladu u samayn jirteen baa loo samaynaya ha yeeshee waxaa lagu khilaafayaa kayfiyada iyagu waxay ku sugnaan jireen ilaa inta qoraxdu soo baxayso laakiin inta ilaa qoraxdu ilaa intay qoraxdu soo baxayso laguma sugnaanayo ifaada ayaana xadiisku sheegay waxaana jira saddex ifaado ayaa jira yani ifaada min mina ilaa carafa ifaada min maka musdelifa ilaa minan ifaada min minan ilaa waxa weeye ilaa maka saddexda ifaadaba nusuustu waa ku soo aroortay adiladu waa ku timi xadiidka toddoba boqol iyo lixdan wa can ibni cabbaasin cabdillaahi bni cabbaas waxaa laga soo wariyey wa usaamata bni zaydin usaamo ina zayda waxaa laga soo wariyey radia allahu canhum ilaahay raalliha ka noqdo dhammaantoodi yacni labadooda iyo marka aabbayaashoodba ilaahay raalliha ka noqde qaalaa inay yidhaahdeen cabdillaahi bnu cabbaas iyo usaamatu bnu zaydba inay yidhaahdeen haddii ibnu cabbaas baa sidaa yidhi la itlaaqo waxaa loo jeedaa cabdullaahi baa loo jeedaa waxaana la yidhaahdaa waa calamun bilhalaba yacni calam waxay ku tahay haalib noqosho yacni si fara badan baa loogu isticmaalo markaa haaliba ibnu cabbaas markaa si gaara loogu isticmaalo cabdillaahi in loo jeedo laakiin iyadoo cabbaas uu inamo kaloo badan uu dhalay oo ilaa sagaal inan oo kale uu dhalo oo qufam iyo fadliba ay ka mid yihiin haddana waxa weeye marka ibnu cabbaas la itlaaqo waxay ku dhacaysaa un cabdullaahi bay ku dhacaysaa lam yazal innabiyu sala allahu alayh wasalama nebigu kama suulin yulabii inuu talbiyaysto labayk allaahuma labayk uu yidhaahdo xataa ramaa ilama iyo uu ka tuuray jamratalcaqabati jamrada jamratulcaqaba la yidhaahdo ilaa uu ka tuuray nebigu sala allahu alayh wasalam waa talbiyaysan jiray rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa saxiixiisa ku soo wariyey xadiidkanna waxaa laga qaadanayaa in waxa weeye markaa talbiyadu inay baaqi tahay oo la talbiyaysanayo ilaa jamratulcaqaba laga tuuro markaa subaxii iyo umunaxrigana in talbiyadii ay baaqi tahay oo lasii talbiyaysanayaa xadiidka laga deliishanaya marka waxa weeye adkaartii kale in lala yimaado sida takbiirtii iyo ashyaadaasina waa markaa iyaduna waa mashruuc taasina waa mashruuc ha yeeshee talbiyada baqaageedu waxa uu jiraa ilama iyo jamrada laga tuuro xataa ramaa jamrata alcaqabati maadaama la yidhi jamratulcaqabada markaa lagu jarayo tuuritaankeeda ma waxa weeye marka yacni finiinka ugu horreeya ama dhagaxa ugu horreeya la tuuro miyaa la goynaya mise ka ugu dambeeya marka la tuuraa la goynaya laba qowl baa ku sugan culamada qaarkood waxay yidhaahdeen yacni xataa ramaa jamrata alcaqabati waxaa looga jeedaa markaa dhagaxa ugu horreeya ilaa uu ka tuurayo oo uu gudagelayo markaa shay oo waxa weeye markaa yacni la sheegayo oo shuruuca laga tilmaamayo ayaa markaa waxa weeye ay ku fasireen culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen maya ilama iyo laga faaruqayo dhagaxa ugu dambeeya laga tuuro waxaanay u deliishadeen xadiis markaa yacni kale oo saxiixa oo tilmaamaya yani markaa nebigu sala allahu alayh wasalam kaana yaqdacu talbiyata maca aakhiri xasaatin yacni xabadda markaa dhagaxee ugu dambeeya jamratulcaqaba tuuritaanka uu tuurayo dhagaxa ugu dambeeya kaasuu la jari jiray talbiyada ayaa xadiidkaa kalena uu sheegaya xadiidkaasina waa saxiix sheekhulalbaani iyo culamo kalena waa saxiixiye waxaa laga qaadanayaa xataa ramaa jamrata alcaqabati yani riwaayada bukhaari bay fasiraysaa oo waxay ku fasiraysaa in looga jeedo jamratulcaqaba tuuritaankeeda ilaa uu dhammaystiro talbiyadii markaa nebigu waa talbiyaysan jiray marka qowlkaas ayaana raajixa xadiidka ku soo arooray daraaddeed xadiidka toddoba boqol iyo koob iyo lixdan waa can cabdillaahi bni mascuudin radia allaahu canhu cabdillaahi bni mascuud waxaa laga soo wariyay ilaa raalliha ka noqday annahu jacala albayta can yasaarihi inuu beytka ka yeelay bimacnaa kacbada can yasaarihi xaggiisa bidix inuu ka yeelay markuu jamratulcaqaba tuuraayey wa minan can yamiinihi minanow inuu ka yeelay xagga midig xagga midig inuu minana ka yeelay wa ramaa aljamrata bisabci xasayaatin bimacnaa waxaa weeye nebigu sala allahu alayh wasalam yacni markaa wuxuu isu taagay qaab markaa yacni kacbaduna ay ka xigayso xagga bidix minana ay ka xigayso xagga midig ila jamratulcaqaba markaysagaa minay ugu baallaysaayoo waxay ugu xigtaa xagga makay ugu xigtaaye mino haalibkeed markaa wuxuu ka xigayaa xagga midig qaabkaa intuu isu taagay buu markaa warramaa wuxuu tuuray aljamrata yacnii jamradii jamratulcaqaba ayuu tuuray bisabci xasayaatin toddoba xabbo oo quruuruxa ayuu ku tuuray toddoba xabbo oo quruuruxa ayuu ku tuuray wa qaala wuxuu yidhi haadaa maqaamu aladii unzilat calayhi suuratu lbaqara yacni waxa weeye waxa uu cabdillaahi ibnu mascuud uu yidhi haadaa kaasi maqaamu ladii waa maqaamkii kii unzilat lagu soo dejiyey calayhi korkiisa suuratu lbaqarati suuradda suuratulbaqara la yidhaahdo muttafaqun calayhi waa laysku waafaqsanyay oo bukhaari iyo muslim baa labaduba soo wariyey xadiidkuna waxa uu tilmaamaya jamratulcaqaba marka la tuuraayo inay sunno tahay qaabka laysu taagayo qaab markaa yacnii ay maka ama waxaweeye markaa kacbadiina bidix ay kaa xigto minana badankeedu ay midig kaa xigto adoo sidaa u taagan inaad tuurto inay markaa sunno tahay laakiin culammadu waxay isla oggol yihiin geestaad markaa iska taagtee aad kaga soo tuurtaba inay waxa weeye ku asaxayso yacni markaa way isku waafaqsan yihiin ha yeeshee arrinkani wuxuu tilmaamayaa waa afdaliyo oo inuu fadli markaa yacni ku sugan yahay yacni markaa gaari oo sunno ay tahay baa markaa xadiidkan laga qaadanaya waxaa kaloo uu cabdullaahi bn mascuud marka uu yidhi meeshaas yacni markaa waa meesha suuratulbaqara lagu soo dejiyey bimacnaa mucdamkeeda ama in badan oo ka midaa lagu soo rogay waayo waxa weeye markaa suuratulbaqara axkaam markaa xajku uu leeyahay oo badan bay markaa ka warramaysaa markaa meeshaasaana nebiga lagu soo lagu soo dejiyey buu yidhi yacni suuraddaas waxaa kaloo laga deliishanayaa in markaa suuratu kada in la odhan karo suuratulbaqara iyo suuratunisaa iyo in la odhan karo ayaana laga qaadanaya waayo selafka qaar baa laga soo naqliyey inay yidhaahdeen suuratulbaqara ha odhanine e waxaad tidhaahdaan assuuratu alatii yudkaru fiiha albaqaratu suuradda baqara lagu dhex sheego dhaha ee ha odhanina suuratulbaqara ha odhanina cabdillaahi ibnu mascuud waxa markaa uu sheegay suuratulbaqara inay tahay ayuu markaa sheegay culammadii saxaabada ayaanu ka mid yahay bale axaadiista qaarkood baabay ku soo aroortay oo nebigu sala allahu alayh wasalam yacnii suuratulbaqara iyo suuratu aali cimraan iyo axaadiis uu ku sheegayo lafdigaa uu ku tilmaamayo ayaa axaadiista qaarkood ku timi sidaas aawadeed wax karaahiyii kuma sugna in suuratunisaa iyo suuratulbaqara iyo yacni in sidaas la yidhaahdo wax markaa yacni markaa karaaha ah ma laha oo wax shidda ah sidaas aynay ugu sugnayn wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atubu ilayk alxamdu lilah rab lcaalamiin wsala allahu ala muxamadi wala ali muxamed xadiiska toddoba boqol iyo laba iyo konton wa can jaabirin radia allahu canhu qaala ramaa rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam aljamrata yowma naxri duxan jaabir waxaa laga soo wariyey ilaahay raalliha ka noqdee qaala inuu yidhi ramaa rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay waa tuuray aljamrata jamrada jamratulcaqaba la yidhaahdo waata markaa weyne ugu xigta xagga maka ugu xigtee ugu soo baallayse yowma naxri maalintii markaa waxa weeye yacni markaa dhuundhowga ama gowraca waa markaa ciidul udxa maalintay tahaye waa maalinta tobnaad duxan goor barqa ayuu tuuray wa amaa bacda daalika intaa dabadeed miyaa oo maalmihii kale ka dambeeyey miyaa fa idaa zaalat ishamsu waxa uu tuuray goorta ay qorraxdu markaa ka suusho samada barhtankeeda ay ka iilato xagga dhicitaanka u iilato markaas ayuu nebigu sala allahu calayhi wasalam tuuray rawaahu muslimun muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey xadiidkani waxa uu tilmaamayaa waqtuuljamaraat jamaraadka iyo goorta la tuuranayo marka waa kala duwan yihiin maalinta tobnaad waxaa la tuuranayaa barqada ayaa la tuuranayaa oo weliba markaa goorta dadku salaadda ciidda ay tukanayaan dadka aan xujaajta ahayni goorta ay salaadda ciidda tukanayaan goortaasoo kale in la tuurto ayaa markaa ugu fadli badan in markaa waxa weeye ilaa gelinka dambe in la tuurtaana waa iska bannaan tahay laakiin wakhtigeedu wuxuu ka bilaabmayaa uun yacni markaa goorta ay qorraxdu soo baxdo dabadeed culammada qaarkoodna waxay yidhahdeen ha loo kaadiyo yacni markaa qadarkii salaadda loo kaadin jiray ha loo kaadiyo ayay culammada qaarna yidhaahdeen oo intayintay qorraxdu qadar markaa waran ay markaa arlada sare uga kacayso yacni qadarkaa ha loo yaro kaadiyay culammada qaarkood yidhaahdeen marka calaa kulli xaal barqada in la tuuraa ugu fadli badan gelinka dambe hadday u dhacdana waxa weeye markaa waa jaa'iso waa bannaan tahay maalmaha kale ka dambeeya koob iyo tobnaadka laba iyo tobnaadka iyo ciddii aan tacajulin ee aan degdegin saddex iyo tobnaadka tuurashada la tuuranayaa waxay ka bilaabmaysaa yacni zawaalkay ka bilaabmaysaa oo qorraxdu markay ka iilato samada barhtankeeda yacni markaas ayay ka bilaabanaysaa tuurashada la tuuranaya gelinka dambe oo dhanna waa la tuuran karaa habeenkii ma la gaadhsiin karaa mise lama gaadhsiin karo masalada noocaasa waxaa ku sugan markaa khilaaf ayaa ku sugan culammada badankoodu waxay yidhaahdeen cudurdaar qofku haddaanu haysanin inuu habeenkii gaadhsiiyaa uma bannaana bay markaa yidhaahdeen haddaanu cudurdaar markaa keensaday aanu jirin ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhaahdeen maya isla habeenkiina waa la tuuran karaa habeenkiina waa la tuuran karaa ayaa culammada qaarkoodna ay yidhaahdeen qowlka raajixina waxay tahay in markaa habeenkiis habeenka ka dambeeya in la tuurtaana waa bannaan tahay yacnii zawaalkii bay ka bilaabmaysay habeenka ka dambeeya in la tuurtaana yacni markaa waa markaa waa bannaan tahay waayo xadiidka bukhaari saxiixa uu ku soo wariyey waxa uu tilmaamayaa inuu nebiga sala allahu alayh wasalam nin weydiiyey oo uu yidhi ramaytu bacdamaa amsaytu waxaan tuurtay markii aan habeensaday dabadeed ayaan markaa tuurtay nebigu wuxuu ugu jawaabay sala allahu alayh wasalam laa xaraj wax dhibaatiya kuma sugna ayaa nebigu ku yidhi sala allahu alayhi wasalam xadiidka toddoba boqol iyo saddex iyo lixdan wa can ibni cumara cabdillaahi ibni cumar waxaa laga soo wariyey radia allahu canhumaa ilaa raalliha ka noqday isagii abihi biannahu kaana yarmi aljamrata addunyaa waxa uu ahaa cabdillaahi ibni cumar mid jamrada markaa sokaysa ee bimacnaa dhow ee xagga masjidulkhayf u dhow mino barhtankeedana ugu xigta inuu markaa yacni ahaa mid tuurta bisabci xasayaatin toddoba quruuruxa ku tuura yukabbiru isagoo takbiiranaya calaa ahari kulli xasaatin quruurux kasta dabadiisana isagoo takbiiranaya oo marka allaahu akbar ayuu odhanayaa marka uu tuurayo uma yataqaddamu dabeedna horuu u mari jiray uma yushilu dabeedna markaa wuxuu ku daadegi jiray markaa meel godan ayuu markaa ku daadegi jiray yacni ay yadkhulu fi sahli baa looga jeedaa hamsadu waa lidukhuul ashala yushilu bay ahayd marka waxa weeye yusiilu markaa wuxuu geli jiray markaa meel godan ayuu markaa ku daadegi jiray oo fayaquumu waa istaagi jiray fayastaqbilu lqiblata qiblada ayuu markaa u jeesan jiraoo qaabili jiray fayaquumu nebigu fayaquumu waa istaagi jiray cabdillaahi bnu cumar ee tawiilan in fara badan buu istaagi jiray cabdillaahi wayadcuu waa ducaysan jiray wa yarfacu yadayhi gacmihiisana saruu u qaadi jiray uma yarmi alwustaa dabeedna wuxuu tuuri jiray yacni jamrada markaa dhexdhexaysa ee labada markaa hareerood laga xigo taa bartanka abuu dabeed tuuri jiray uma ya'khudu daata shimaal dabeedna xagga markaa bidix ayuu u kici jiro fa yusilu wuxuu markaa ku daadegi jiray oo bimacnaa uu geli jiray yacni markaa halka godan ayuu markaa geli jiray yacnii meesha togiyo waxbaa ku dhowaan jiray wayaquumu wuxuu waa istaagi jiray mustaqbila alqiblati yacnii xaaluu yahay qiblada mid qaabilay uu yahay ayuu istaagi jiray uma yadcuu dabeedna waa ducaysan jiray cabdilaahiyo fayarfacu yadayhi gacmihiisuu sare u qaadi jiray wayaquumu tawiilan in fara badan baanu istaagi jiroo taagnaan jiray uma yarmi dabeedna wuxuu tuuri jiray jamrata daati alcaqabati jamrada markaysaga yacni markaa caqabada u saaxiibka bimacnaa jiirta u saaxiibka min batni alwaadi waxa uu ka tuuri jiray markaa togga markaa yacni gudihiisa bimacnaa calooshiisuu ka tuuri jiray yacni meel yaro markaa taagan oo kaley ku taallay yacni togna waa ku dhowaa marka waxa weeye togga markaa yacni calooshiisa ayuu ka tuuri jiray walaa yaqifu cindahaa ismana taagi jirin markaa agteeda oo marka uu tuuro intuu istaago ma ducaysan jirine toos buu markiiba u socon jiray uma yansarifu dabeedna markaa waxa weeye waa gadoomi jiroo waa laami jiray fa yaquulu wuxuu odhan jiray cabdillaahi haakadaa ra'aytu rasuulallaahi sala allahu alayh wasalama yafcaluhu sidaa aan markaa igu aragteen anigoo samaynaya ayaan ku arkay rasuulka ilaahay sala allahu alayh wasalam xaaluu samaynaayo ayaan sidaa ku arkay marka rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa xadiidkan saxiixa ku soo wariyey xadiidkana waxa uu tilmaamayaa saddexda jamro marka la tuuranayo tartiibta ay kala leeyihiine loo kala hormarinayo ayay markaa tilmaamaysaa oo waxa weeye in lagaga soo bilaabayo jamrada jamratudunyaa la yidhaahdo ee markaa xagga masjidu khayf ugu xigtaa ama bartanka markaa mino ugu soo xigtaa yacnii taasaa lagu bilaabayaa oo koob-iyo tobnaadka labiyo tobnaadka iyo saddex-iyo tobnaadkaba marka ugu horraysa waxaa la tuuranayaa jamradaa jamratu dunyaa la yidhaahdo marka la tuurto dabadeedna yacni waxa weeye waa markaa waa la ducaysanayaa oo inta waxa weeye markaa qiblada loo jeesto oo yacni markaa meeshii wax laga tuuranayay markaa laga yacni dhaqaaqo ayaa markaysagaa qiblada loo jeesanayaa dabeedna halkaasaa markaa muddo badan yacni ayaa la ducaysanaya muddo badan ayaa markaa la ducaysanaya waxa markaa ku xiga xagga tuurashada jamratulwustaa ayaa ku xigta yacni jamratu alcaqaba ama jamratu alkubraa ayaa markaa ugu dambaysa tartiibta saddexdu sidaasay u kala horreeyaan sidaas ayay u kala horreeyaan waana sida uu nebigu u tuurtay sala allahu alayhi wasalam inuu ta masjidu khayf ugu xigta ka soo bilaabo ta markaa dhexdhexayse ku xigsiiyo ta markaa waxa weeye maka ugu xigta ee jamratu yacni markaa jamratulkubraa la yidhaha ama jamratulcaqaba uu ugu dambaysiiyo taasi waa xagga tuurashada haddii la cagsiyo culammada badankoodu waxay yidhahdeen asixi mayse bay yidhaahdeen yacni markaa jamaahiiru ahlicilmi waxay yidhaahdeen haddii la cagsiyo oo lagaga soo bilaabo ta ugu baallaysa oo sidaa loo soo wado asixi mayse bay markaa yidhaahdeen oo waa sidii nebiga sala allahu alayh wasallam lagala kulmay lidkeedii weeye maadaama ay caynkaa iyadaa tahayna mid asaxaysa ma aha waxaa kaloo uu xadiidku inoo tilmaamayaa in laba jamro marka la tuurto la ducaysanayo marka la ducaysanayana qiblada in loo jeesanayo waxay ku tusinaysaa sida waxa weeye markaa salaaduba yacni markaa qibladeedu ay u tahay kacbada ayaa ducadana qibladeedu u tahay kacbada sidaas aawoodee hadalka dadka qaarkood ay yidhaahdaan yacni markaa sida salaaduna kacbaduna waxa weeye waa qiblatu salaa samaduna waxa weeye waa qiblatu ducaa warka noocaasi waa war khalada weeye in la yidhaahdo samada ayaa qiblo u ah ducada yacni kacbaduna waxay markaa qiblo u tahay salaada warka noocaasi waa midaan sax ahayn oo markaa halata weeyaan nebiguna sala allahu alayh wasalam waxaa laga soo naqliyey wakhtiyo badan oo kala duwan inuu isagoo ducaynaya qiblada qaabilay oo u jeestay yacni oo ay ka mid tahay markaa xadiidkani uu ka mid yahay oo uu ka mid yahay axaadiista qaarkood oo kaleoo soo aroortay oo markaa istisqaaga iyo ku soo aroortay ay markaa ka mid yihiin marka waxa weeye taana waa laga qaadanaya wakhtiga la taagnaanayo la ducaysanayo yacni markaa waa wakhti markaa yacni markaa badan weeye wakhti badan weeye waxaana markaa loogu badinayaa ta ugu horraysa ayaa markaa muddo badan la taagnaanaya ta markaa yacni kusii dhexdhexdhexaysana yacni ama barhtamaysana qadar ka yaro waabsan ayaa markaa la taagnaanayaa oo markaa la ducaysanaya ayaa la ducaysanaya waxaa markaa yacni xadiid kale lagu soo wariyey cabdillaahi bnu cumar inuu markaa taagnaan jiray markaa jamratu addunyaa markuu tuurto qadar suuratulbaqara laga akhriyo ayuu markaa taagnaan jiro oo ducaysan jiray taasina waxay ku tilmaamaysaa waxa weeye sida ay u dheer tahay yacni oo u badan tahay wakhtiga waxa weeye yacni markaa la ducaysanaya siday u badan tahay xaafid ibnu xajarna waxau idhi sanadkiisu waa saxiix yacni markaa asarka sidaas iyadaa tilmaamaya waxaa kaloo laga qaadanayaa marka uu ducaysanayo waa inuu markaa taagnaadaa oo aanu markaa haddaanu cudurdaar iyo wax la mida aanu lahayn waa inaanu fadhiisanin isagoo taagan waa inuu sidaas iyada ah yacni markaa ku ducaystaa taana waa laga qaadanaya jamrada ugu markaa baallaysa oo jamratulcaqaba la yidhaahdo nebiga sala allahu alayhi wasallam markuu tuurtay dabadii dabadeed lama imanin wax ducaa lama imanin ee waa markaa markiiba waa socday fuqahada qaarkood baa waxay yidhaahdeen maya iyadana waxa weeye waa la ducaysanayaa oo waxaa dhici karta nebigu sala allahu alayhi wasallam waxa uu uga tegey in meeshoo cidhiidhiya ay tahay sidaas iyadaa inuu ducada uga tegey baa lagu xambaarayaa bay yidhahdeen laakiin qowlkaasi waa daciif ee sawaabku waxay tahay sida nebiga waxa weeye markaa ficilkiisa lagaga dayanayo ayaa tarkigiisana lagaga dayanaya wixii cibaado ah ee uu markaa ka tegey yacni waxa weeye in laga tago ayay markaa noqonaysaa marka calaa kulli xaal taa dambe markaysagaa in la ducaystaa yacni waxba markaa sunne ma aha xadiidka toddoba boqol iyo afar iyo lixdan wa canhu ibnu cumar waxaa laga soo wariyey anna rasuula allahi sala allahu alayh wasalam in rasuulkii ilaahay qaala uu yidhi allahuma arxam ilmuxalliqiin allaahumma ilaahayow irxamuu naxariiso almuxalliqiina kuwa markaa xiiray yacnii timahooda markaa xiirxiiray kuwaas markaa u naxariiso qaaluu waxay yidhahdeen walmuqasiriina yaa rasuula allah rasuulkii ilaahay ow kuwa muqasiriintaana ku dar oo marka iyagana waxaad tidhahdaa ilaahay ha u naxariisto marka waxa weeye saxaabadii qaarkoodna timihii bay xiirteen qaarna timihii bay gaabsadeen yacni markaa markii nusigii yacni qaarna waxa weeye ay ka xalaaloobayeen taxallulkii yaraa yani waxa weeye qaarna timihii bay gaabsadeen qaarna timihii bay xiirteen markaasay qaaluu walmuqasiriina yaa rasuula allah cadfu talqiin baa la yidhaahdaa oo bimacnaa waxay noqonaysaa qul walmuqasiriina yaa rasuula allah waxaad tidhaahdaa rasuulki ilaahayow kuwa markaa muqasiriinta ee gaabsadayna iyagana ilaahay ha u naxariiso waawguna wuxuu ku cadfayaa jumlada hore oo macnuhu markaa wuxuu u dhacayaa warxami lmuxalliqiinana dheh qaala fi haalisati markii saddexaad buu wuxuu ihi walmuqasiriina kuwa gaabsadayna ilaahay ha u naxariisto laba goor buu ku celiyey yacni marka allaahuma arxam almuxalliqiin allaahuma arxam almuxalliqiin markii saddexaad buu wuxuu ihi walmuqasiriin markii saddexaad buu walmuqasiriina yidhi markaa tafsiirkeedaa la isku khilaafayoo culammada qaarkood waxay yidhaahdeen inta marka waxa weeye markaa markii saddexaadna uu yidhi allaahuma arxam almuxalliqiin ayuu walmuqasiriinana raaciyey marka labana waa markaa u gaar yeelay naxariista uu ilaahay uga baryayey kuwa muxalliqiinta ah marna muqasiriintana waa la wadaajiyey qowl kalena maya wuxuu leeyahay walmuqasiriina keliya buu nebigu sala allahu alayh wasalam ka dabageeyey yacni markaa qowlkaasina waa jira muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsan yahy oo bukhaari iyo muslim ayaa labaduba soo wariyey xadiidkani waxa uu tilmaamayaa fadliga uu leeyahay in waxa weeye xajka ama cumrada in markaa timaha la xiirto marka laga taxallulayo in timaha la xiirtaa fadliga ay leedahay oo ay ka fadli badan tahay timaha in la gaabsado ayaa xadiidkaa laga qaadanaya sida looga qaadanayaana waxay tahay waa ducada markaa uu nebigu ku gaar yeelay sala allahu alayhi wasalam kuwa timaha jartay ee xiirtay kuwa timaha xiirtay yacni ducada uu nebigu ku gaar yeelay sala allahu alayhi wasalam ayaa fadiilada markaa laga qaadanaya marka waxa weeye timaha markaa xiirashada la xiiro ayaa afdal ah oo fadli badan allaahumma ilaa waxaa laga reebayaa ruuxii mutamatica ahaa ee isagu tamatuc la imanayey tamatuc la imanayey oo intuu markaa cimro soo xidhay dabeedna markaa cimradii ka xalaaloobayey oo xajka markaa ku sugayey ruuxa caynkaasa isaga waxaa u fadli badan inuu cumradana timaha gaabsado oo uu markaa timaha gaabiyo aanu xiidhin cimrada xajkana inuu timaha xiirto ayaa u fadli badan waxaana sidaa markaa loo yidhi nebiga sala allahu alayhi wasalam yacni waxa weeye yacni yacni markaa waxa weeye nebigu sala allahu alayh wasalam saxaabadii markaa la socotay waxa uu u tilmaamay markaa inay timaha markaa gaabsadaan ayuu markaa u tilmaamay marka waxa weeye calaa kulli xaal waxa fadli badan bay markaa yidhaahdeen in waxa weeye markaa cimradana inuu timaha gaabsado xajkana inuu timaha xiirto ayaa u fadli badan bay yidhaahdeen culammada qaarkood baa suurad ka soo saaray oo waxay yidhaahdeen haddii markaa wakhti doori u dhaxayso wakhtigii xajka iyo cimrada oo aynay isku yara dhowayn ee wakhti uu u dhaxeeyo oo bilihii xajka wax ka mida uun shawaal baabuu masalan markaa yacnii soo cimraystay ilaa xajkaanuu ku sugayaa waa iska mutamatic timihii wakhti ay soo dheeraadaan hadduu xiidho oo isagoo timale xajku u yimaado ayaa suuroobaysa kacaynkaasoo kale labada goorba inuu xiirto yacni waa u fadli badan tahay laakiin saxaabadii nebiga la socotay sala allahu alayhi wasalam dee waxa weeye subaxii markaa dulxija ay afar ahayd ayay maka yimaadeen markaa dulxijoo afara markay yimaadeen maalinta waxa weeye markaa ay timaha ay markaa jaran doonaana ay tahay maalinta tobnaad ay tahay macnuhu waxay noqonaysaa shan maalmood iyadoo timuhu ay u xiirnaayeen shan maalmood iyagoo timuhu ay u xiirnaayeen baa markaa waxaa ku imanaya timihii markaa inay haddana xiiraan wakhtigii markaa xajka dee timihii intaa ma dheeraanayaan oo si fiican markaa uma soo baxayaan sidaas aawadeed ayaa iyaga markaa waxay noqotay sida u fadliga badani inay timaha markaa gaabsadaan cimrada culammada qaarkood baa masalada noocaasa markaysagaa soo saarayoo tafaquhan yacni markaa uu yidhi xadiidka toddoba boqol iyo lix iyo toddoba boqol iyo shan iyo lixdan wa can cabdillaahi bni camr bni alcaas radia allaahu canhuma cabdillaahi bnu camar waxaa laga soo waxaa laga soo wariyey ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalama in rasuulkii ilaahay waqafa uu istaagay fii xajati alwadaaci xajkii xajatulwadaac lo odhan jiray inuu markaa istaagay oo fajacaluu yas'aluunahu fajacaluu waxay gudagaleen yas'aluunahu inay saxaabadii wax weydiiyaan nebiga sala allahu alayh wasalam fa qaala rajulu nin baa wuxuu idhi lam ashcur ma dareemin oo fa xalaqtu waa xiray buu idhi qabla an adbaxa intaanan gowricin ka hor ayaan timihii xiiray taqdiim iyo ta'khiir baan ku kala sameeyey qaala wuxuu idhi idbax walaa xaraj hadda gowrac buu yidhi walaa xaraja wax markaa yacni dembi la yidhaahdaana yacni markaa korkaaga ma ahaanin fa jaa'a aakharu mid kalaa yimi oo fa qaala wuxuu idhi lam ashcur ma dareemin fa naxartu waa gowracay qabla an armiya intaanan markaa yacni dhagax tuuranin ka hor oo jamratulcaqaba intaanan soo tuurin ayaan markaa gowracii sameeyey qaala irmi walaa xaraj hadda soo tuur buu yidhi wax dembiina korkaaga ma ahaanin famaa su'ila lama weyddiinin yowma'idin maalintaas can shayin shay lama su'aalin shaygaasoo qudima la hormariyey walaa ukhira ama shaygaasoo markaa waxa weeye la dibdhigay yacni markaa yacni nebiga sala allahu alayh wasalam lama su'aalin ilaa qaala haddii markaa waxa weeye la su'aalayna qaala wuxuu idhi ifcal samee walaa xaraja wax dembi la yidhaahdaa korkaaga ma ahaanin buu ku jawaabayey muttafaqun calayhi waa la ysku waafaqsan yahay yacnii laada markaa yacni la soo celiye ee la keenay yacni maada naafiyada ayay mu'akido u toosii akidaysaa marka waxa weeye wax maalintaa la hormariyey lama su'aalin lama su'aalin nebiga maalintaas shay shaygaasoo la hormariyey ama la dib mariyey haddii la su'aalayna wuxuu ku jawaabaya ifcal walaa xaraj yacni muttafaqun calayh waa la isku waafaqsanya bukhaari iyo muslim ayaa labaduba yacni waxa weeye ay markaa soo wariyeen xadiidkanna waxaa laga qaadanayaa yacni gowraca iyo ramyiga iyo dawaafka iyo sacyiga iyo ashyaada noocaas ah taqdiim iyo ta'khiir haddii lagu kala sameeyo xagga tartiibtooda wax dhibaati inaynay ku sugnayn culammada qaarkood waxay yidhaahdeen cudurdaar daraaddeed oo in marka ay ilaaween oo nisyaan ama jahli ay uga dhacday ayaa markaa taqdiimka iyo ta'khiirka keensaday sidaas aawadeed walaa xarajtu waxay ku saabsan tahay waa marka waxa weeye ama nisyaan ilowshiye ama ay uga dhacday ama garanwaa ay uga dhacdoo jahli ay uga dhacday laakiin hadduu camdan u kala hormariyo iyadu waa ka duwan tahay bay yidhaahdeen oo iyadu markaa noqon mayso walaa xaraj yacni culammada qaarkoodna waxay ka raaceen jawaabta nebiga sala allahu alayh wasalam iyo raawigu hadalka uu inoo sheegayo ah wax kastoo maalintaa la su'aaloo la kala hormariyey ama yacni waxa weeye nebigu wuxuu ku jawaabayey yacni ifcal walaa xaraj marka waxa weeye calaa kulli xaal laakiin qowlka sawaabkii waxay tahay inaan markaa tartiibtu waajib ahayn ee tartiibtu waa sunne yacni marka waxa weeye camallada la samaynayo radxada oo waxa weeye ramyigaa ugu horreeya maalinta yowmunaxriga ramyibaa ugu horreeya gowrac baa ku xiga xalqi oo timo xiirashaa ku xiga dawaaf baa ku xiga sacyiga ayaa ugu dambeeya laakiin haddii taqdiim iyo ta'khiir lagu kala sameeyo la kala hormariyo wax shidda'a ma laho dembi markaysagaa ma laha marka wax xaraja sidaas yadaa baynay u lahayn qowlkaas ayaa markaa raajixa mashaayikhda qaarkood baa waxaa laga sheegay inay yidhaahdeen xajkii nebiga sala allahu alayh wasalam xajatulwadaac la odhan maayo bay yidhaahdeen laakiin qowlkaasi sax ma aha waayo markaa axaadiista rasuulka sala allahu alayh wasalam si fara badan bay ugu soo aroortay oo saxaabadii ay markaa ku tilmaamayaan xajatulwadaac inay ahayd yacni markaa saxaabadu ay ku tilmaamayaan sida halkanba cabdillaahi bnu camr ibnu alcaas yacni markaa uu ugu tilmaamay in xajatulwadaac nebigu istaagay marka magacowga lagu magacaabayo wax dhibaatii kuma sugna xajatulwadaac xadiiska toddoba boqol iyo lix iyo lixdan wa can ilmiswari bni makhramata radia allaahu canhuma yani saxaabiga markaa miswar la yidhaahdo ibni makhrama yani ilaahay raalliha ka noqdee isagiiyo aabihiiba ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalam in rasul waxaa laga soo wariyey in rasuulkii ilaahay sala allahu alayh wasalam naxara marka uu markaa gowracay oo dhuundhabay yacni qabla an yaxliqa inta aanu timaha xiirannin ka hor ayuu markaa gowracii sameeyey wa amara asxaabahu bidaalika saxaabadiisana sidaas ayuu amray rawaahu lbukhaariyu bukhaari ayaa saxiixiisa ku soo wariyey xadiidkan oo kale waa xadiidka ay deliishanayaan qolyaha tartiibta markaa odhanaya waa waajib oo in markaa sidaa loo kala hormariyaa waa waajib ee dadkan uu nebigu ku yidhi ifcal walaa xaraj waxa ay tahay waa markaa yacnii dad markaa cudurdaar ay dhacday inay u kala hormariyeen cudurdaarkaasi ha ahaado ilowshiiyo ha ahaado ama cudurdaarkaasi ha ahaado garanwaa ay ka jaahi lahaayeen kay doontaba ha noqotee wejigay uga deliishanayaana waxay tahay amarka uu nebigu sala allahu alayh wasalam saxaabadiisa uu amray waxaa markaa laga qaadanayaa in waxa weeye asalkiiyo kayfka labadaba inuu amray oo xataa tartiibta markaa naxrigu inuu xalqiga ka horreeyo sidaas inuu u amray ayaa laga fahmayaa laga qaadanayaa ay daahir ku tahay bay yidhaahdeen calaa kulli xaal yacni markaa sariix kuma aha wa amara asxaabahu bidaalika in waxa weeye markaa tartiibta yacni kala horraynta in looga jeedo yacni inkastoo markaysaga ay daahir ku noqon karto amarkuna waxa weeye markaa maadaama nebigu yidhi ifcal walaa xaraj waxaa lagu xambaarayaa markaysagaa sunnada ayaa lagu xambaarayaa sunno inay tahay oo amarka waajibnimadii waa ka sarfinaysaa waajibnimadii waa ka sarfinaysaa marka waxaa lagu xambaarayaa sunno inay tahay tartiibtu xadiidka toddoba boqol iyo toddoba iyo lixdan wa can caa'ishata radia allaahu canha caaisha waxaa laga soo wariyey ilaa raalliha ka noqde qaalat inay tidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay waxau yidhi idaa ramaytum haddaa markaa tuurataan jamratulcaqabo wa xalaqtum aa markaa xiirataan timihiinnana faqad xalla lakum waxaa idin xalaal noqday addiibu diibku udgoonku xalaal buu idiin noqday wa kullu shayin shay kastaaba xalaal buu idiin noqday ila annisaa'a dumarka mooyaane rawaahu axmedu imaam axmed baa soo wariyey wa abuu daawuuda ayaa soo wariyey oo fii isnaadihi dacfun sanadkiisana waxaa ku sugan xadiidka yacnii dacfi baa ku jira xadiidkan markaa culammada qaarkood waa daciifiyeen abu daawuud waxau yidhi waa xadiis daciifa oo xajaaj ibnu arda oo ku jira markaa zuhri